bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamadi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اlbukhaariyu raximahu اllahu tacaala baabu ixdaadi اlmar'ati calaa gayri zawjiha baabu bayaani xukmi ixdaadi اlmar'ati haweeneydii isbasaasideeda oy isbasaasto ziinada ka dheeraato xukunka ku soo arooray caddayntiisii ayuu u baab yahay calaa gayri zawjihaa ninkeeda wax aan ahayn ay isku basaasto qaala xadaanaa musadadun wahuwa bnu musarhad qaala xadaanaa bishr bnu lmufadal qaala xadaanaa salamatu bnu calqamata can muxamed bni siiriin qaala twufiya bnun inan ayaa la oofsaday liummi catiyata u sugnaaday radia allaahu canhaa falamaa kaana alyowmu athaalitu maalintii saddexaad markay ahayd dacad bisufratin waxay u yeeratay zacfaraan ama waxay u yeeratay mid barafuun midab leh ma cadar midab leh fatamasaxat bihi way isku masaxday way ku tirtiratay wa qaalat waxa ay tidhi nuhiinaa waxaana laga reebay an nuxidda inaan basaasanno oon asay saaranno akhara min alaain saddex wax ka badan saddex maalmood wax ka badan ilaa bisawjin nin mooyaane oo zawjkii isaga markaa afar bilood iyo toban habeen waladiina yatawaffawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashraa wixii laakiin aan nin ahayn saddex maalmood ayaa loo ogol yahay ama walaalkeed ama aabbaheed ama qofkii markaa qaraabadeedii kale inay ilaa saddex maalmood ziinada uga dheeraataa loo ogol yahay waa loo ogol yahay waa iyada laftirkeedii xataa hadday iska dhaafto ka tagto oo aynan basaasanin oo ay ziinadeeda intii sharcigu u ogolaa ay iska samayso waxba dembiga kuma laha ayb oo ibnu xajar saasuu tilmaamay wuxuu yidhi alixdaadu bilmuhmalati imtinaacu lmar'ati naagta oo ka reebtoonaato waa almutawafaa canhaa zawjuhaa ninkeeda la oofsaday min aziinati ziine inay ka dheeraay ka reebtoonaato kullihaa dhammaanteed min libaasin wa tiibin wagayrihimaa dhar iyo barafuun udug midow doona ha ahaado wa kulli maa kaana min dawaaci iljimaac iyo wax allaale wixii haweenta yacni ugu yeeraayaba jimaac damac ugu yeeraya wa abaaxa shaaricu lilmar'ati shaaricu marka wuxuu u banneeyey naagta an tuxidda calaa gayri zawjihaa ninkeeda waxaan ahayn talaatata ayaamin inay isku basaasto limaa yaqlibu min lowcati alxusni wayahjimu min alami alwajdi yacnii hilowga iyo waxyaabaha la soo gudboonaanaya iyo murugta hore iyo ilaa saddexdaas maalmood baa marka iyada loo ogolaaday wixii aan nin ahayn walaysa daalika waajiban waajibna kuma aha inay ka tagto ziinada yacnii ninku afar bil iyo toban habeen waa waajib laakiin kayru zawj wax waajibaba kumaba aha hadday doonto maalinkuu dhinto maalinta ku xigtay udug ismarin kartaa naagta qofka kale aan zawjka ahayna ninkeeda ama walaalkeed iyo yacni waxaan ujeedaa aabbaheed ama walaalkeed iyo ah walaysa daalika waajiban liitifaaqihim waxay isku waafaqeen calaa ana azawja low qaalabahaa biljimaaci lam yaxila lahaa mancuhu fii tilka alxaal iyadoo aabbaheed dhintay ama walaalkeed dhintay shalay oo kale hadduu zawjkeedii ama ninkeedii uu yidhaah maanta uu jimaac ka dalbo ma diidi karto oo aniga adda waa ziinadii waa ka dheeraaday iyo saybaa ii saaran ma dhehayso maxaa yeeley saddexda maalin waa wax iyada loo ogolaaday ilaa intaas ha iska ciilbax aad iska murug baxdo ayaa la yidhi wax waajib ku ah ma aha laakiin ninka afar bil iyo tobanka habeen waajibay ku tahay qur-aanka iyo xadiidka labada markaa way ku waajibiyeen ayb kitaabu qalaaq iyo meelahaasaana axkaamulixdaad ay noogu imaan doontaa insha allahu tacaala laakiin hadda macalushaahidka meeshaan waxay tahay ka tegista ziinada laga tegaayo liajli meyd dhintay hadduu zawj yahayna afar bil iyo toban haddii uunan ahaynna saddexda maalmood wax la ogol yahay waayo jazac iyo argagax oo xaaraam ama lagu tirinayo yani waa jaa-is qaala xadaana alxumaydiyu wahuwa cabdullaahi bni zubayr abu bakr alxumaydiyu qaala xadaanaa sufyaan huwa bnu cuyayna qaala xadaanaa ayuubu bnu muusa wa huwa abuu muusa alumawi qaala aqbaranii xumaydu bnu naafic wahuwa almadaniyu can zaynaba ibnati abi salama qaalad waxa ay tidhi lamaa jaa'a markuu yimid nacyu abi sufyaan abuu sufyaan geeridiisii warkeedii markuus uu yimid min ashaami uu ka yimid shaam dacat ummu xabiibata ummu xabiiba waxay u yeeratay radia allaahu canha bisufratin cadar midab leh fi lyowmi athaalidi maalinkii saddexaad markii warka lasoo sheegay maalinteeda saddexaad famasaxad waxay marisay caaridayhaa labadeeda goon ayay marisay ayb dhinacyada ayb wa diraacayhaa iyo waxay marisay dhudhumadeeda wa qaalad waxa ay tidhi ayb innii kuntu waxaan ahaa can haadaa kan oo diibka ah lakaniyatan mid ka deeqtoon oo ka maaranta ayaan ahaayoo cadar uma baahnayn lowlaa annii samictu nabiya sal ll ly salam haddaynan jiri lahayn inaan nebiga ka maqlay yaquulu isagoo dhahayo laa yaxilu limra'atin haweeney uma xalaal aha haweentoo tu'minu billaahi walyowmi alaakhir allay aakhiro rumaynayso an tuxidda inay basaasato oo asay ay saarato calaa meyitin mid dhintay fowqa alaain saddex wax ka badan inay isu basaasto ilaa calaa zawjin nin mooyaane fa innahaa tuxiddu calayhi way u basaasanaysaa korkiisa arbacata ashhurin wa cashraa afar bil iyo toban habeen ayay isaga u basaasanaysaa xadiidka marka tarjamada xadiidku waa is leeyihiin oo waa ismudaabaqaynayaanba ayb marka waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidkan saxaabada hadyigooda ama dhaqankoodu wuxuu ahaa mararka qaar dadka inay ficil wax ku baraan oo hadda yacnii way iska dhihi kartay saddex maalmood wixii ka badan nin mooyaane cid kale lama ogola in loo basaasto way i dhihi kartay af ahaan haddana laakiin waxay ku dartay ficil oo iyadoo aan udug iyo dhiig midna u baahnayn ayay intay soo qaaday bay ismarisay say dadka u tusto in ay markaa arrintaas ay ay yacnii xugunkeeda say dadka u barto ayb marar badanna marka way samay jireen asxaabta ficilkaana waxaa la yidhaahdaa looga qaadasho og yahay ee qowlka oo ficilka sida loo fahmo qowlka looma fahmo sidaasoo kale qaala xadaanaa ismaaciilu huwa bnu abi uways qala xadaanii maliku can cabdillaahi bni abi bakri bni muxamed bni camri bni xasmin can xumayd bni naaficin can zaynaba binti abi salamata akhbarathu qaalat dakhaltu calaa ummi xabiibata ayaan u galay zawji nabiyi sal l salam nabiga xaaskiisa ahayd ummu xabiiba marka ramla ayaa magaceeda la dhihi jiray abuu sufyaan ayaa dhalay faqaalat waxay tidhi samictu rasuula allahi sal l salam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay laa yaxilu limra'atin haweeney uma xalaalaha tu'minu billaahi walyowmi alaakhir allay aakhiro rumaynayso tuxiddu an tuxidda inay basaasato calaa meyitin meyid u basaasato fowqa alaain saddex wax ka badan ilaa calaa zawjin nin maahane arbacata ashhurin wa cashraa afar bil iyo toban habeen ayay u basaasanaysaa marka tuxidda waxay ku timaadaa marka masdarkeedu waa ixdaad sida uu tilmaamay tarjamadaba uu ku sheegay ifcaal oo marka waa rubaaci bacdi alculamaa waxay sheegeen hulaati in laga bixiyo xaddat ilmar'atu taxuddu in la yidhaha naagtii baa basaasatay taxuddu way basaasanaysaa marka weliba waa mudaacaf laasim oo calaa gayri alqiyaas ku yimid wa mudaacafka laasimka wuxuu ku imaan jiray kasra ayb oo waxay ahayd marka dawaacil kasrahu ka mid ahaan jiray isagoo laasima ayaa taxuddu uu ku yimid marka luqo waay iyadana jirto marka tuxiddu taxuddu labada waa layska dhihi karaa ayb tuxiddudaa laakiin badan ayb ilaa calaa zawjin arbacata ashhurin wa cashraa uma dakhaltu calaa zaynaba binti jaxshin ayaan u galay xiina markii tuufiya la oofsaday aquuhaa walaalkeed walaalkan marka dhintay cubaydullaahi inuu yahay baa dhici karto ninkii ardulxabasho ku dhintay walaalkeed cubaydullaahi ibnu jaxash ardulxabash uu u hijrooday kadib waa nasraaniyoobay oo nasraani buu noqday saasuu ku dhintay marka inay kaa oo ahaa waa dhici kartaa walaalkeedoo gaala laftirkiisu qofku un marka hadday qaraabanimo un ka dhexayso nooc murug iyo waa u mugelaysaa marka binaan calaa daalika marka walaalku inuu cubaydullaahi yahay waa dhici kartaa ee laba kaloo la dhalatay ayaa jireen oo ibnu xajar sharaxa uu ku sheegay labadaas laakiin waxaa muuqato iyada wayba ka dambeeyeenba oo janaasadeedayba wax uga tukadeen marka inay u basaasato ma dhici karta labada kale waa kan unbaa marka uu soo dhadhaweeyey ibnu xajar markauu soo dhadhaweeyey cubaydullaahigan ayuu sheegay inuu yahay ninka ay markaasa dhacdadaas marka ay ku dhacday ayb fadacat biqiibin qiib udug ayay u yeeratay famasad way taabatay uma qaalad waxay tidhi maa lii biqiibi min xaajatin maa lii iima sugnaanin biqiibi udug min xaajatin ay xaajatun wax dan ah ayb zaa'ida minta nakiray gashay fii siyaaqi nafyi waxay noqonay marka zaa'ida wasiida fii nafyin iyagu ayb hayra annii samictu rasuula allahi sal l salam nebigan laakiin ka maqlay cala lmimbari mimbarka korkiisa isagoo ah yaquulu isagoo inuu dhaha isagoo dhahayo laa yaxilu liimra'atin haweeney uma xalaal aha tu'minu billahi walyowmi alaakhiri tuxiddu calaa meyitin u basaasanayso fowqa alaain saddex wax ka badan ilaa calaa zawjin nin maahane arbacata ashhurin wa cashraa afar bil iyo toban habeen ayay u basaasanaysaa ay tuxiddu calayhi arbacata ashhurin fii arbacati ashhurin iyo wa cashran ayay u basaasanaysaa marka hadday haweentu murug ku timid darteed aabbaheed ama walaalkeed dhintay ama wiilkeedii oo dhintay iyo murug ay murugoonaysa darteed hadday saddex maalmood iskaga dheerayso ziinada iyo udugga iyo waxa ay ka dheeraato macnaheedu maahan inay dembi ku jirto marka waa u bannaan tahay intaas wixii ka badan laakiin waxay noqonaysaa xusni sharcigu markaas ounan u ruksaynin iyo wax aan sharciga u rugsaynin ayb ninka unbaa marka dheeraadkaas iska leh baabu ziyaarati alqubuuri qubuurta siyaarashadeeda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay ziyaaratu alqubuur ziyaaratu alqubuur xukunkeeduna awala waa mashruuc oo waa la jideeyey xukunkeeduna inuu sunno yahay ayay culimmadu u badan yihiin xukunkeeduna inuu sunno yahay ayay u badan yihiin ahlu cilmiga xadiidka kuntu nahaytukum can siyaarati alqubuuri fazuuruuha amarkaas qaar culimmadii ka midana waa jiraan oo ayagu uunan soo gaarin naskhiga oo nahyiga keliya ogaa markii la reebay un ogaa oo iyagu yidhi siyaaratu alqubuur lilrijaali walinnisaa'i maba bannaanaba kuwa yidhi oo aad u yar waa jiraan laakiin qowlka xoogga badanoo saxiixa waxaa weeyaan oo adilada faraha badan ay tusayso markii hore waa layska reebay markii dambe lak waa laysku fasaxay ayb biizaai haa-ulaa'i marka waxaa ah ibnu xasmi ibnu xasmi isagu wuxuu leeyahay siyaaratulqubuurku waaba waajib qofka cimrigiisa mar inuu qubuurta booqdaa waajib ku ah hadduusan booqani waa dembaaba fasuuruuhaabaa tusaysa ayuu leeyahy amar waay amarkuna wuxuu keenaa wujuub iyuu keenayaa laakiin maxaa jawaabta ay noqonayna kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha jawaabtu waxay noqoneen alamru bacda alxadri waxaa weeyaan wuxuu u badan yahay ibaaxa ama hadduu yani ibaaxa u asal u badan yahay yani markii hore waxaa iska jirtay ibaaxo iska caqli ah kadib nahyi baa yimid waa layska reebay haddana waa laysku fasaxay amar baana laysugu fasaxay amarkaasoo kale bacda alxadri imaado ibaaxa unbuu tusaa sida badan istiqraa' markii la sameeyo ayb oo idaa xalaltum fasdaaduu iyo yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi aljumucati fascuu ilaa dikri illaahi wadaruu lbayca waxaa ka dambaysa faidaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi ibaaxa u waayo waa iska tegi kartaan saasuu kana uu ka daba dhow yahay sunnanimada marka waxaa kasii dhigayso nusuusta kale nebigu uu samay jiray iyo aakhiro oo lagu xusuusto iyo waxyaabahaas ayb madaahibtaasaa marka ku kala jirto ayb qaala xadatanaa aadamu haddana mas'alo kale waxa ay tahay naagtu nin iyo naag labaduba ma u bannaan yihiin inay qubuuraha ay booqdaan jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihiin nin iyo naag labaduba u bannaan tahay maxaa yeelay amarkan fazuuruuhaa booqda qubuuraha amar waxaa weeyaan lirijaali walinisaa'i ay leeyihiin ahlucilmiga saasay u badan yihiin xadiidkan hadda bukhaari uu keeni doonana way deliishadaan iyo caa-isha radia allaahu canha oo tidhi kayfa aquulu bahalladan waana wareegsan bahalladan ama silanta ka geeya ama nagadan sheegtaa fazuuruu haadaas marka waxay ku dhacaysaa labadaba ayb nin iyo naag xadiidkan hadda imaan doonana way u xujaysteen iyo xadiidka kale caa-isha radia allahu canha qabriga walaalkeed inay booqatay iyo qaar ahlu cilmiga ka mida ibnu taymiya ibnulqayim iyana ay rajaxaan naagaha uma bannaan ay leeyihiin waa laga reebay nimanka unba unbay u bannaan tahay ayb oo iyagu marka waxay keenayaan xadiid lacana rasuulu llahi sal ly salam ama lacana allaahu zuwaaraati alqubuur zuwaaraat waxaa loo dabdiyey bidami zayn zawaaraatna qaara dabdiyey zawaaraat marka la dhaho marka waxay noqone amhilatu lmubaalaga oo markaas macnaha ka soo baxaya waxaa weeyaan allaha lacnado ama way lacnadan yihiin kuwa naagaha qubuur booqashada badiyo mubaalaqa ku jirta saas darteed marka jumhuurku waxay leeyihin haddaysan badsanin waxba lagama reebin laakiin qaar tiibi inuu yahaan u malaynaa a'immada xadiidka ka mida waxay dhahayaan iyo luqada kelmaddan waxay u dabdisan tahay bidami zaay zuwaaraat waay zuwaaraat marka la yidhaahdana waa jamac oo asalkii hore jamcu tagsiir ahay alif iyo ta lagu sii dhejiyey marka amhilatulmubaalagana ma aha zuwaaraat macnaheedu marka waxaa weeyaan allaha lacnado ama way lacnadan yihiin kuwa booqdo qubuuraha mubaalaqa marka meeshaa kuma jirta zuwaaraat waa dabdi marka isagana la sheegay waay oo lasoo naqliyey marka binaan calaa daalika waxay leeyihiin xadiidkaas baa wuxuu tusayaa inaynan booqanin iyo mid kaloo lacna rasuulu llahi sal ll slam zaa'iraati alqubuur zaa'iraati alqubuur lafdi isagana sidaa ana waa yimi calaa kullin marka adiladaasay marka waxay yidhaahdaan waxay tusaysaa naagaha inaan loo ogolayn laakiin markaad cillada fiiriso kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuhaa cillada loo booqanayo waa maxayna fa innahaa tudakirukum alaakhira cilladaas ninay naag waa wadaagayaan marka cillada aakhiro in la xusuusto sida ninku ugu baahan yahay yay naagtuna ugu baahan tahay bina'an calaa daalika way bannaan tahay saasay u badan yihiin laba shardi laakiin waa in la helaa markaas ay bannaan tahay shardiga koowaad waxaa weeyaan waa inaan loo safrin iyada darteed siyaaratlqubuurka dartiis inaan loo safrin xadiidkeeda waa soo marnay oo laa tushaddu rixaalu ilaa ilaa talaatati masaajid haddii masaajid in loo safro nadar loo galo oo loo iyaga masjid mucayana u qasadkiisa in loo safro haddii la diiday qubuuruhu iyagu waa kasii xagi jiraan oo min baabi faxwa alkhitaab ayay u soo gelayaan shardiga kalena waxa uu yahay inaan lagu samaynin wax ama aqwaal aan lagu dhihin dembi ah oo xadiidka wuxuu ahaa fazuuruuhaa walaa taquuluu hujran war xun ha dhihinina war xun ha dhihinina marka war xun in lagu yidhaahdana ma loogu waa intaa iyadan aan la samaynin warka xun marka hadduu shirki noqdo waaba kasii daran yahay maxaa yeele culammadu ziyaarada waxay u qaybiyaan saddex nooc ziyaara shirkiya iyo ziyaara sharciya iyo ziyaara bidciya ziyaara shirkiya waxaa weeyaan midaan shirkigaba loola qasdaayo oo dadkeenna hadda qaarkood in badanoo ka mid a haddaad su-aashidoo tidhaahdid maxaad ugu socotaa ziyaaraan u socdaa buu ku leey ziyaaro qabri baan rabaa inaan soo booqdo maxaa u aadaysa haddaad tiraa wuxuu ku leeyahay shardigaan rabaa inaan ka soo xirto nadar maxaad ugu socotaa nadar sanadkii hore aan ka xiray aan hadda geynaa buu leeyahay nadarka yaa iskale marka yaa laga xirtaa yaa loo oofiyaa ilaahay unbaa loo oofiyaa wamaa anfaqtum min nafaqatin ow nadartum min nadirin fa ina allaha yaclamuhu wuxuu allah subxaanahu watacaala sidoo kale uu leeyahay yuufuuna binnadri wayaqaafuuna yowman kaana sharu mustatiira mushrikiinta waxay samayn jireen asnaamtooda iyoy nadarka samayn jireen wajacaluu lilaahi mima dara'a min alxarfi walancaami nasiiban faqaaluu hada lilaahi bizacmihim wahada lishurakaa'ina waxaas marka ziyaarada qofka uu samaynayo ziyaaro shirkiya ayb maahan marka ziyaaro oo sharciga maaha bidciyana waaba dhaaftayba xataa ayb midda labaad waxaa weeyaan ziyaara bidciya la yidhaha bidciyada waxaa weeyaan safar inuu la socdo iyo waxyaabo marka yacni bidcooyina in lagu dhex sameeyo aan shirki gaaraynin ziyaara bidciya la yidhaha middaas mid kalena waa ziyaara sharciya waayo waa midda safarkana ka maran hadal xunna uu ka maran yahay shirki iyo bidcana ay ka maran tahay oo taasi marka maxay faa'iidoo leedahay adigiibaa waxaa ku xasuusanaysaa dhimashadii iyo aakhiro meydkana waa loogu duceeyaayo waa loogu ixsaan falaa meydka dhintay qabriga ku jiro waa loogu ixsaan falaa marka adi nebigana waa looga daydaa sala allahu calayh waali wasalam marka ziyaarada muwaxidka qofka muwaxidka ziyaaradiisu isagana waa is-anfacaa meydkana waa anfacayaa sunnadii nebigana waa noolaynaya ayb laakiin ziyaarada qofka yani shirkiga samaynayo ou sameeyo iyadu waxaa weeyaan asna isma anficin oo meesha shirkibuu ka soo qaaday meydkiina ma anficinoo wuxuunan qaba karin ayuu dusha ka saaray soomaalidu marka qabri maxay yidhaahdaan wax ka qaad wax saar unbuu leeyahay sooma isaga in wax loo qabtay ahayd in isaga wax loo doonto ma aynan ahayn mandiqa saliimka ee fiqrada saxiixa ah saasay tilmaamaysaa in wax laga doonto ahluqabuulka ma ah bal qofku markuu nool yahay inaad mas'ale iyo baryo ku wareeriso ayaa xataa sharcigu uu xarima qof dhintay oo waxba kusii karin maxaad umalaynaya marka saddexdaas marka nooc ayay u kala baxdaa qofku marka hadduu ku yidhaahdo ziyaaradii maa la diidaa lama diidayaa leedahay midda sharcigaan ogolnahay aan isla fahmno ziyaarada sharciyada aan fahamno wixii aan sharciyo ahaynna aan daaqadda ka tuurno ayb macnahaasaa marka ziyaarada muhiimkeedu saas wax cusubna maaha ziyaaratlqubuur inaan loo safraynin iyada darteed xataa a'immadeenna shaaficiyada qabaanoo abuu maxamed aljuweyni iyo qaadi xusein iyo ayaa sidaa qarireen oo asxaabulwujuuh ah ayb kutubta islaamkana waa ku taallaayo ibnu xajarka laftirkiisa wuu keeni doonaa fatxulbaariga waxana waa ku jirtaa waanan soo marnaanba u malaynaa laa tushaddu rixaal iyo meelahaas imaamu nawowina sharaxa muslimka iyo majmuuca iyo ku keenaa ayb wax marka meel kale aan ka keenayna maahane kutubtay ku taallaa marka saasna in loo qaataa wanaagsan ayb qaala xadaanaa aadamu marka ziyaaratulqubuurkuna wax fiican waaye oo qofku aakhiro inuu ku xusuusto wax weyn weeyaano quluubtu markay adkaato waxaa lagu jilciyaa qubuuraha in la aado oo qubuuraha beledka iyo ama haddaad safar kale ku jirto adoo iska socoto inaad qubuuro haddaad ku leexo karto ku leexato ood fiiriso dadkii adduunyada joogay oo daarahan dhisay meeshay ku jiraan markaad fiiriso qalbigaagu waa noolaanayaa laa shaka alimaam alqurtubi kitaabkiisa tadkirada wuxuu leeyahay waxa qalbi lagu daaweeyo waxa ugu badan si kale hadduu qalbigaaga ku jilci waayo ziyaaratulqubuurka iyo fiiriy laasyamaa weliba kuwaa taqaanay dadkii aad taqaanay weliba haddana waa xusuusay kugu keenayeen qaala xadaanaa aadamu marka qofka shaafi shalay yacnii dadkii daarahan dhisay oo adduunyadii u shaqeeyey oo shalay kula ordaayo noolaay oo markaad aragtay iyagoo dhulkii ka hooseeyo adduunyadiina ka maqan oo aan mar dambana kusoo noqon doonin adigiina meeshaa unbaa u socotaa shaki male qaala xadaanaa aadamu qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa haabitu can anas bni maliki radia allahu canhu qaal mara anabiyu sala allahu calayh waali wasalama nebigaa maray bimra'atin haweeney buu soo maray haweenta oo tabkii ooynayso cinda qabrin qabri agtiisa ku ooynayso meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa maxalushaahidka waa halkan nebigu ma dhihin kac naaguhu qubuuro ma siyaartaan ma dhihin siyaaradeedaas waa u qiray laakiin wuxuu ka celiyey waxa kale ayb meeshaas waa marka meelaha laga xujaysanayo fa qaala waxauu yidhi ittaqi illaaha ilaahay ka cabso wasbirii sabar qaalad waxay tidhi ilayka cannii iga dheerow ma aysan garanaynin fa innaka adiga lam tusab laguguma musiibaynin bimusiibatii musiibadeeda oo kale walam tacrifhu mana aynan garannin musiibadeeda laguguma musiibaynine iga tagay tiri walam tacrifhu ma aynan garanaynin faqiila laha waxaa lagu yidhi innahu nabiyu sal l ly salam waa nebigii fa aatat innabiya sal l ly salam nebigay u timid falam tajid cindahu agtiisa kama helin bawaabiina kuwa waaridiyaal ah dad waaridiyaal iyo kuma aynan arkin meeshaan marka culamada waxay ka qaataan waxay yidhahdaan qofka xaajib iyo bawaab inuu samaysto iyo ma fiicno qaaliga iyo ninka madaxda inay bawaabiin samaystaan ma aha laakiin bawaabka duruuf unbaa keentay hadda in waaridiye la samaystee yacni haddaynan duruuf keenaynin dabcan saasaa fiican inaan la samaynin laakiin hadday duruuf keenayso in la sameeyo laa baasa min baabi almasaalix wax noocaas iska noqon kartaa ayb wakhtigan hadda yacni dadku ay boobka iyo dilka iyo ku jiraan ninka dadka kala xukumo oo cadaalad ku kala xukumo waa dhibsanaya laa shaka dad badan baa dhibsanaya oo aan rabin ayagu wanaag faqaalat waxa ay tihi lam acrifka kuma aanan garanaynin faqaala waxau markaa nebigu isagu markii hore waa la ilaali jiri isagaba markay soo degtay yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal famaa ballaqta risaalatah wallaahu yacsimuka min annaas markay soo degtay ayuu iska kala tagay yidhi marka ilaaha ilaalinayo marka ilaalintu iyadu iska sababda faqaalat waxay tihi lama acrifka kuma aanan garanaynin faqaala waxa uu yidhi inama sabr kaanahaa yacni inay ka cudur daaranayso warkeedii hore rasuul allow kuma aqoonin marka culamada waxay yidhahdaan dadka ahlu fadliga ahlu khayrkood laga heybaysto haddii qofka isagoon aqoonin wax uun si waxay mudnaayeen wax ka hooseeyo uu ku sameeyo inuu ka cudur daarto inay fiican tahay ayb faqaala waxa uu yidhi inama asabru sabarku cinda asadmati aluulaa musiibada horaanteeda agteedu ahaaday sabarku yacnii musiibada markay kugu dhacdo horaanteeda ayaa sabarku markaa uu ahaaday oo markaasaa qofku inuu sabro laga rabaayo ajir fara badan uu ka helayaa laakiin mar uu soo yacnii meel walbaa uu soo taabtay qofkiina inuu usoo noqonaynin uu arkay waa iska sabraa inuu yidhaahdo maya ayb xadiidkan marka masaa-ishaasaa ku dhex jirjirto baabu qowli nabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalama nebiga qowlkiisii macnihiisiibuu u baab yahay yucadabu almayitu qofka meydkee dhintay waa la cadaabayaa bibacdi bukaa'i ahlihi ehelkiisa ooyintooda qaarkeed ayaa lagu cadaabayaa calayhi isaga ay u ooynayaan idaa kaana annawxu baroorashadu hadday ahayd min sunnatihi dariiqadiisa hadday ahaan jirtay marka yucadabu lmayitu bibacdi bukaa'i ahlihi calayhi waa xadiid idaa kaana nawxu min sunnatihina waa fiqhiga bukhaari waay meydkii waa la cadaabayaa waxaa loo cadaabayaa ooyinta ay u ooynayaan qaarkeed dadkiisa ooyintiina marka qaar ayaa la yidhi ooyinta iska ilmada socoto dhib ma laha qofna looma cadaabayo ee bacdiga uu sheegayo waa baroorta iyo qaylada sideeda marka ooyintu hadduu cod la socdo qaylo ama ay la socoto ficil oo jeebkoo la jeexjeexo iyo timihoo layska tifo iyo layska gooyo iyo dhabankoo layska dharbaaxo iyo markaas waxaa weeyaan qofkii dhintay baa loo cadaaba xadiidku marka qofka waxuu isdhihi karaa de ninkan dhintay qofkan camalkiisa maxaa loogu cadaabayaa walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa ninkan baa qaylinayo barooranaya kan maxaa loogu cadaabayaa taasuu rabaa marka inuu ka jawaabo bukhaarigu waxa uu yidhi idaa kaana nawxu min sunnatihi hadduu isaga saas yeeli jiray oo dadkan uu isagu waxaas baray oo baroortaas isagu uu ka dardaarmay oo aniga hala ii soo ooyey haddaan dhinto wax aan ahal ugu ahay hala iigu soo qaylay hadduu yidhaahdo haddee ninkaa waxa loo cadaabaya camalkiisaa ku jira meeshan marka fahamka saas u ama liqowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisa quu anfusakum nafihiinna koriya oo badbaadiya wa ahliikum iyo ehelkiinna naaran ka badbaadiya marka ehelkaagii naara usoo jiidinoo ha barooranin adigana u sheeg dadkaago haddaan dhinta aniga yaa la iisoo barooranin dheh ayb oo sidaa marka hala yeelo haddaan marka sidaa yeeo hadduu dardaarmo oo kadib dadku iyagu iska ooyaan oy baroortaan iyagunbaa markaa dembigeeda iska leh waqaala nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxa uu yidhi kullukum dhammaantiin raacin ayaa tihiin mas-uul wa mas-uulun can raciyatihi mid walbaana waxa loo dhiibay mid laga weydiinayo xaggeeda marka adiga maadaama aad mas-uul tahay dadkii u sheeg dadkaadii bar ayb weliba waqtigan daruuri waxaa ah qofka janaasadiisa iyo qaabka loo maamulayo inuu ka dardaarmo oo uu dad ahlu fadli ama ahlu cilmi uu yidhaahdo dadkaas dhaqitaankii iyo duugtii iyo salaadii iyo dadkaas inuu yidhaahdo ayb dii kale waxaa weeyaan janaasooyinkan aan aragnay waxaa waa janaasooyin laga balaq balaq siinayo oo wax sunnadii waafaqaayo aaday u yaryihiin faidaa lam yakun min sunnatihi faidaa lam yakun hadduunan ahayn annawxu yani baroorta min sunnatihi sunnadiisa haddaynan ka mid ahayn fa huwa kamaa qaalat caaishatu waa siday caaisha tiri radia allaahu canha laa taziru waasiratun wisra ukhraa sooma aragti marka meeshaan ku jamciyey marka caaisha iyadu waa diidi jirtay xadiidkan waxay dhihi jirtay sidaan ma ahan ee iyagaa u maleeyey ibnu cumar iyo cumar ibnu lkhadaab iye sida saxdaa waxay dhihi jirtay see qof loogu cadaabayaa ficil qof kale walaa taziru waasiratu wasra ukhra bukhaari marka labadiibuu jamciyey wuxuu yidhi haddii ninkan sunnadiisu aynan sidaa ahaa jirin walaa taziru waasiratun sax hadday sunnadiisa ahayd oo isagu waxaan uu barayba dadka ama uu ka dardaarmay baroortan iyo qayladaanna ee markaas waxaa weeyaan yucadabu almeyitu bibacdi bukaa'i ahlihi waa la cadaabaya saasuu ku jamci wa huwa ka qowlihi weeyaan wain tadcu musqalatun haddii ay u yeerato naf la cusleeyey dunuuban yacni dunuub lagu cusleeyey ilaa xumlihaa ay ugu yeerato xambaarkeeda laa yuxmal minhu shay waxba lagama xambaaro oo lagama qaado wamaa yurakhasu waxa la ruqsaynayo min albukaa'i ooyin min gayri nawxin qaylo la'aan ah ooyinta la ruqsaynayo oo aanay qayladu la soconin wa qaala nabiyu sal l slam nebigu waxa uu yidhi laa tuqtalu nafsu naf lama dilo dulman dulmi looma dilo ilaa kaana cala bni aadama alawal bani aadamkii hore qabiil kiflun ayaa u ahaanayo nasiib min damihaa dhiiggeeda naf kastoo dulmi loo dilo qaabiil waxbuu ku leeyahy wadaalika maxaa yeelay liannahu awalu man qofkii ugu horreeyey oo hasana alqatla dilka jideeyey yani wuxuu rabaa yani tan waa xadiid xadiidkan wuxuu u keenay inuu ku tuso qofku wax uu sabab u noqday in lagu cadaabi karo wax uu sabab u noqday in lagu ciqaabi karo qaabiil dadka wuxuu baray oo sunno uu ka dhigay inay isdilaan isaga loogama horreynin dilkii uu dilay walaalkiis ayuu ku yeelanaa qof allaale qofkii wax dilo dembigiisa qeyb ka mida waxaa wax ku leh ninka bani aadamkaas hore ninkanna sidoo kale waayo yah qabrigeyga hala soo dhiso ha lagama yeelayo hadduu saas yeelo de waxa waaye wasiyo khaldan waa wasiyo waay taas wasiyo khaldan waa wasiyada khaldanna lama fulinayo ayb isagoo haddii laakiin midda haddaan ka hadlayna waxay tahay nawxa baroorta ooyin iyo qaylo isla socoto waa hadduu dardaarmo saas uu yeelo waa uu dardaarmi jiray oo dadku ay sameeyaan dembigeedu qaadanaa haddaa tan tanna hadday sameeyaan iyaguna waa dambaabayna isagana waxbuu ka qaadanaa ayb qaala xadaanaa cabdaanu wahuwa cabdulahi bn cusmaan abu cabdiraxmaan almarwasiyu wamuxamedu wabnu muqaatil qaala ahbaranaa cabdullaahi qaala ahbaranaa caasim bnu sulaymaan can abi cuhmaan wahuwa nahdiyu cabdiraxmaan bni mul qaala xadaanii usaamatu bnu zayd radia allaahu canhuma qaal arsalat ibnatu nabiy sal l salama nebiga gabadhiisii ayaa soo cid dirtay ileyhi xaggiisay usoo dirsay nebigay usoo cid diratay gabar nebigu uu dhalay ayaa nebiga qof u soo dirsatay inabnan inan lii aniga ii sugnaaday qubida waa la oofsaday bay tiri oo yacni waa dhimanayaa faatinaa noo kaalay fa arsala wuu soo diray yuqri'u salaama isagoo salaam u soo akhrinayo wayaquulu dhahayo insha ina lilaahi alla wuxuu leeyahay maa akhada wuxuu qaatay walahu waxau leeyahay alla maa acdaa wuxuu siiyey wa kullun dhammaan wixii uu qaatay iyo wixii uu siiyeyba cindahu agtiisa biajalin musaman waqhti la magacaabay ayuu ku ahaaday faltasbir ha sabarto waltaxtasib ha jartirsato fa arsalad ilayhi waa u soo cid dirtay haddana tuqsimu calayhi iyadoo ay dhaarinayso laya'tiyannahaa inuu u imaanayo fa qaama nebigu waa kacay wa macahu sacdu bnu cubaada ou la jiro wa mucaad bnu jabal wa ubay bnu kacbin wa zayd bnu haabit iyo wa rijaalun farufica ilaa rasuuli illahi sal ly salam nebiga ayaa waxaa loo koryeelay asabiyu cunugii yaraa wa nafsuhu nafsadiisa oo taqacqacu ayb tataqacqacu iyadoo nafsadiisu ay markaa boodboodayso oo ay xaalad markaa idiraaq uu ku jiro iyo baraambar iyo boodbood qaala waxa uu yidhi xasibtuhu waxaan malaynaya annahu qaala inuu yidhi kaannahaa waxaadba moodaysaa shannun qarbad ama sibraar ayb fafaadad caynaahu labadiisii indhood ayaa shubmeen faqaala sacdun waxau yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow maa haadaa waa maxay kan faqaala waxau yidhi haadihi tani raxmatun naxariis waaye jacalaha allaahu alla uu yeelay fii quluubi cibaadihi addoomihiisa quluubtooda wa innamaa yarxamu allaahu ilaahay wuxuu u naxariisanayaa min cibaadihi addoommadiisa isagoo uu ka mid yahay alruxamaa kuwa naxariisto meeshaan marka ifraad iyo tafriid lama rabo ifraadku waxaa weeyaan in ooyinta inaad ku xadgudubto waa layska reebo cadaab bayba keenay haddaan lagu xadgudbin ooyintii oo aan yacnii xadgudub la samayninoo qofka uu ilmeeyo un indhaha biyo biyo ay ka soo da-aan qalbiga murugo taas iyadu waaba naxariis wax fiican wey tafriidna lama rabo waalidkaa iyo cunugaagii ama qofkii xabiibka ahaayo dhimanayo haddana inaad yacnii dan aadan u gelin ood iska faraxsan tahayna lama rabo maxaa yeele waa qabiidnimo waay waxaasoo kalena ayb wax fiican maaha taasna ayb walidaalika bacdi innaas baa waxay dhahaan laga sheegay bacdilmutasawifa iyagu inay yidhaahdaan qofkii wiilkiisa cunugiisa ou dhinto ee aan qoslin qado iyo qadarkii midna qadihii qadarkii raalli kuma aha ilaahay qadihiisa ayb ee qofku marka waa inuu qoslaabay leeyihin oo farxaaba ilaahay waxaan uu ku sameeyey waa inuu ku farxo ku qoslo de taas hadday saas jirto oy saas sax tahay rasuulkaaba laga heli lahaa nebigii baaba ilmeynayo murugoonaayo ooynayo murugtaas adig qalbigaaga lagu abuuray naxariistaas wax fiican w iyadaasaa ajarka helaysaayb laakiin haddaad yacnii waxa ka noqoto waa iyadu si kaley noqonaysaayo qof naxariistii laga qaadayo kalead noqonaysaa laa ifraada walaa tafriida marka dhexdhexaada marka kaannahaa shannunta uu leeyahayna markaa sibraarku wuxuu uga shabbahayaa sibraar engegay oo dhammaaday oo muddo la isticmaalayay buu ku shabbahayaa jildi yacnii maqaarkii iyo korkii siduu isugu dhegay ayaa marka uu ka tashbiih u dhacaya qaala xadaanaa cabdullaahi bnu muxamed huwa almusnadiyu qaala xadaanaa abu caamir whuwa alcaqadiyu qaala xadaanaa fulayx bnu sulaymaan can bilaali bni caliyin can anas bni malikin radia allahu canhu qaal shahidnaa bintan gabar ayaan xaadirnay lirasuuli illahi sal l salam nebiga u sugnaatay ou dhalay qaala warasuulu llahi sal l salama waxa uu yidhi rasuulkiina jaalisun ou fadhiyo cala alqabri qabriga qaala waxa uu yidhi fara'aytu waxaan arka caynayhi labadiisa indhood tadmacaani inay shubmayaan oo ilmaynayaan qaala waxa uu yidhi faqaala raawigii waxa uu yidhi faqaala nebigu wuxuu yidhi hal minkum rajulun nin ma idinku jiraa lam yuqaari fi leylata caawa aan naag u tegin yacnii gabadhiisa yaa geeriyootay markaas ayaa waxaa dhacday way dhimatay nebigii markay way uu ilmeeyey markii la duugaayey ayuu wuxuu yidhi qof xalay naag u tegey miyuu idinku jiraa aan u tegin yacni ahay hal minkum rajulun qof ma idinka mid yaha ma idinku jiraa lam yuqaari fi leylata cawadaan aan wax jimaaca samaynin faqaala abu dalxata abu dalxa waxa uu yidhi ana aniga qaala waxa uu yidhi fanzil deg qaala fanasala waa degay fii qabrihaa qabrigeedii buu u degay isagaa dhinac dhul ka dhigay meeshaan marka waxaa laga qaadanayaa qofka qabriga u degaayo oo meydka dhinaciisa dhulka dhigaayo waxaa sunno ah inuusan ahaanin ounan noqonin qof habeenkii jimaac sameeyey ayb qofka dhigaaya marka waa qof aan habeenkaas waxba jimaaca samaynin ayb marka yacnii rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaasuu yidhi yaan samaynin dalxa abuu dalxa aniga markuu yidhi deg buu yidhi marka adiga samey xukunkaas marka cillo u yahay yacnii lam ay yani jimac la-aanta waxay cillo u tahay xukunkaas ayb qaar culammada ka mida waxay dhaheen lam yuqaarif waxaa laga wadaa aan dembaabin ee aan dembaabin suurtagal ma noqonaysaa layidhi maxaa yeelay yaan dembaabin abuu dalxa aniga inuu yidhaahdo waxaa waaye yani nooc taskiya ah ku jiraya saxaabaduna sidaas ma yeelaynin hadigooda ma ahayn macaayisha marka macnaheedu lam yuqaarif ay lam yujaamic fanazla fii qabrihaa qabrigeedii buu marka u degay maxalushaahidka fara-aytu caynayhi tadmacaani waay waxaan arkay labadiisa indhooda shubmaayaan u ilmeynayo ayb marka ilmadaas inaysa waxba dhibaynin qaala xadaanaa cabdaanu qaala xadaanaa cabdullaahi qaala akhbarana bnu jurayj qaala akhbaranii cabdullaahi bni cubaydillaahi bni abi mulaykata qaala tuwafiyat ibnatun gabar ayaa la oofsaday licuhmaana ayb radia allaahu canhu cuhmaan marka u sugnaatay u dhalay bimakata maka waji'naa waa nimid linashhadahaa si aan u xaadirno waxadaraha bnu cumar wabnu cabaas ibnu cumar iyo ibnu cabaas baa yimaadeen radia allaahu canhum wa innii aniguna la jaalisun beynahumaa dhexdooda aan fadhiyo ow qaala ama waxa uu yidhi jalastu ilaa axadihimaa midkood xaggiisa ayaan fadhiyay agtiisa uma jaca alaakharu kii kale ka kalaa yimid fa jalasa ilaa janbii dhinacayguu fadhiistay faqaala cabdullaahi bnu cumar radia allaahu canhum cabdullaahi bni cumar waxa uu yidhi licamri bni cuhmaan uu ku yidhi alaa tanhaa cani ilbukaa miyaadan reebaynin ooyinta fa ina rasuula allahi sal ly slama qaal nebigu waxa uu yidhi ina almeyita meyidku layucadabu waa la cadaabayaa bibukaa'i ahlihi ehelkiisa ooyintoodaa loo cadaabayaa caleyhi isaga ay u ooyaan ibnu cumarna ma aragtaa marka xadiidku waa wariyey isagana ayb axaadiidta aan akrino markaasaa masaaligta xadiidkan aan sheegi doonaa faqaala ibnu cabaas radia allaahu canhuma ibnu cabaas wuxuu yidhi qad kaana cumaru radia allaahu canhu cumar wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahaya bacda bacda daalika kaagaas wax ka mid a ayuu cumar sheegi jiray uma xadata uu sheegay qaala waxa uu yidhi sadartu maca cumara radia allaahu canhu cumar ayaan la baxay maciisa min makata makaan kala fulay xataa idaa kunnaa bilbaydaa markaan ahayn idaa huwa birakbin idaa huwa waa isagoo birakbin jamaaco taxta dillin taxta dilli samuratin geed weyn oo quraca hoosteeda ay yihiin fa qaala waxau yidhi idhab tag fandur fiiri man haaulaa'i rakbu safarkan waa ayo yay yihiin qaala waxau yidhi fanadartu waan fiiriyey faidaa suhaybun waaba suhayb faakbartuhu waan u sheegay faqaala waxau yidhi udcuhu lii iigu yee farajactu ilaa suhayb ayaan u laabtay faqultu waxaan yidhi irtaxil raro falxaq biamiiri lmuminiin amiirulmu'miniinkii gaaroo haleel falamaa usiiba cumaru cumar markii la asiibay dakhala suhaybun suhayb wuu soo galay yabkii isagoo oynayo yaquulu u dhahayo waa akhaah waa saaxibaah uu leeyahy markii cumar la asiibay oo nabarku ku dhacay fa qaala cumaru radia allaahu canhu cumar waxauu yidhi yaa suhaybu suhaybow atabkii calaya korkayga miyaad u ooynaysaa waqad qaala rasuulu llahi sal ly slam iyadoo nebigu uu yidhi ina almeyita meydka yucadabu waa la cadaabayaa bibacdi bukaa'i ahlihi calayhi ehelkiisa qaar yacnii ooyinta ay u ooynayaan qaarkeed isaga ay u ooynayaan baa lagu cadaabayaa uu ka celiyey marka cumarna marka waa kaa waa weriye waa aragtaa qaala ibnu cabaas radia allaahu canhuma falamaa maata cumaru radia allaahu canhu cumar markuu dhintay dakartu daalika licaa'ishata caaishaan u sheegay qisadii radia allaahu canha faqaalat waxay tidhi raxima allaahu cumar cumar allah u naxariisto wallaahi baan ku dhaartay maa xadada rasuulu llahi sal ly slam nebigu ma sheegin ana allaha alle la yucadibu inuu cadaabayo almu'mina qofka mu'minka ah bibukaa'i ahlihi calayhi ehelkiisa ooyin ay u ooynayaan qof mu'mina inuu ilaahay u cadaabayo nebigu ma sheeginayta walaakina rasuula allahi sal ly slama qaal laakiin nebigu wuxuu yidhi ina allaha alla layasiidu alkaafira gaalka waa u kordhinayaa cadaaban cadaab buu u kordhinayaa bibukaa'i ahlihi calayhi ehelkiisa ooyinta ay u ooynayaan buu gaalka ugu kordhinayaa ciqaabka wa qaalat waxayna tihi xasbukum alqur'aan qur-aankaa idinku filanay tiri walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa qur-aanku wuxuu leeyahay naf dembaawday dembigeeda tu kale la saari maayo middan baa dembaawdaye ninkan qabriga ku jira maxaa loo saarayaa naf kale dembigeeda yani iyadu marka waxay u qaadatay yacnii aayadda maadaama ay leedahay qof loo ciqaabi maayo qof kale dembigiisa yaa marka tanna marka waxaa ka muuqata qofkan meydka in la ciqaabayo ooyin qof kale loo ciqaabayo iyo baroortiisa laakiin bukhaari isagu waa kala xalliyeeyo waxa uu yidhi hadduu isagu yidhi hala ii ooyo sidaa hala ii yeelo waxa loo ciqaabayo waa ficilkiisii waa sabab wax uu sabab u ahaa sabab in laysku ciqaabaana wax cusub maahanoo qaadiilba waa ka loo ciqaabayo oo dembiga loogu daraayo soo ma arkin walaa tasiruna waxay imaan lahayd ninkan oo aan dembi gelin oo aan wax mubaashara walaa sabab aan dembi ku gelin in dembi qof kale loo kor saaro taasna maba ahan hadda waxa laga hadlaa qaala ibnu cabaas radia allaahu canhuma ibnu cabaas waxa uu yidhi cinda daalika meesha agteeda wallaahu alle huwa isaga ayaa adxaka wa abkaa ka qosolsiiyo qofkuu doonana ku oysiiye ibnu cabaas marka isagu saasuu yidhi waxaad moodaa marka isaga laftirkiisu inuu marka sidan marka caaisho markaa isaga laftirkiisa uu ku qancay ayb wuxuu leeyahy ay ana alcabrata ooyintu laa yamlikuha bnu aadam bani aadamka ma hanan karo walaa tusabibu lahu fiiha ayb fakayfa yucaaqabu calayha fadla can ilmeyit see qofka loogu ciqaabaa ilaahay baaba qofka ka oysiiyo ka qosolsiiyo wuxuu isagu hanan kara ma aha oo uu haysto marka see meyd loogu sii ciqaabaya haddana saasuu yihi wa qaala daawuudiyu macnaahu an allaha tacaala alla adina fi ljamiili min albukaa'i alla wuxuu idmay waxaa quruxda badane ooyinta wanaagsan falaa yucadibu waxba ku cadaabi maayo calaa maa adina fiihi wuxuu idmay wa qaala qiibiyu qaraduhu taqriiru qowli caaishatu qariray ay ana bukaa alinsaani qofka ooyintiisa wa daxikahu iyo qosolkiisa minallaahi bay ka aadeen alla xaggiisa ayb yudhiruhu fiihi wou ka muujinayaa falaa ahara lahu fii dalika wax ahara marka male laakiin axaadiid marfuuco rasuulka al ahaaya waxyaabahan o dhan waa ijtihaad ijtihaadna marka xadiida nebi loogama tegayo cidday doonta ha ahaato qofka ijtihaadayso sidaa darteed marka waa inun la kalaa aayaddana macno lagu xambaaro oo xadiidkana macno lagu xambaaro la jamciyo sidaas bukhaari uu sheegaana lagu jamciyey qaala xadaanaa cabdullahi bnu yuusuf qaala akhbaranaa malikun can cabdillahi bni abi bakrin can abiihi can camrata binti cabdiraxmaan annaha akhbarathu annaha samicat caaishata radia allahu canha zawja nabiyi sala allahu alayh ali wasalam inamaa mara rasuulu llahi sal l salam rasuulku wuxuu soo maray calaa yahuudiyatin naag yahuudiyad ah taa yabkii calayha ahluhaa dadkeeda ay u weynayaan fa qaala waxa uu yidhi innahum layabkuuna calayha way u weynayaan wa inahaa iyaduna latucadabu fii qabrihaa qabrigeeda lagu cadaabaya yani qisada dhanba caaisha waxay leedahay saas saanay ku timid oo naag yahuudiyadoo dhimatoo dadkeedii u barooranayaan nebigu wuxuu yidhi bal fiiriya dadkiina waa u barooranayaan iyadiina waa la cadaabayaa waxa loo cadaabayana waa dembigeedii ay geysatay kuwanna waa u barooranayaan waa u weynayaan bal meeshay say u kala fog yihiin arag waay marka macnaha ayb qaala xadaanaa marka intaan o dhan waa ta'wiilaad caaisha ay marka iyadu xadiidkii iyo siyaabo ay u ta'wiilinayso qaala xadaanaa ismaaciil bnu khaliil qaala xadaanaa caliy bnu mushir qaala xadaanaa abuu isxaaq wahuwa shaybaaniyu can abi burdata can abiihi qaal lama usiiba cumaru cumar markii la asiibay radia allaahu canhu jacala suhaybun yaquul suhayb wuxuu gudagalay inuu yidhaah waa akhaah alla walaalkeeyow faqaala cumaru amaa calimta miyaadan ogeyn ana nebiya sal ly slama qaala nebigu inuu yidhi ina almeyita layucadabu bibukaa'i ilxayi suhayb marka waa aamusay waa u qiray isagana marka idan xadiidkan marka cumar iyo ibnu cumar iyo suhaybba waa warinayeen marka waana xadiid ay nebiga ka maqleen sala allahu calayh waali wasalam baxfigaas baa marka ay culummadu aad isugu khilkhilaafeen marka meeshaan halkaanuu ku dhigay ibnu xajar wuxuu yidhi waqad ikhtalafa alculamaa'u fii mas'alati tacdiibi almeyiti bilbukaa'i calayhi fa minhum man xamalahu calaa daahirihi qola daahirkay ku xambaareen wa huwa bayinun min qisati cumar maca suhayb waa ka caddahay kamaa sayatii fii taaliki axaadiidi hada albaab wayaxtamilu an yakuuna cumaru kaana yaraa ana almu'aakhadata taqacu cala almeyiti idaa kaana qaadiran cala nahyi walam yaqac minhu waxaa ka cad buu leeyahay qofka haddii uu awood u leeyahay inuu ka celiyo baroortan qofka aanu ka celinin taas inuu cumar u jeedo markaa inuu cadaabka u ku dhacayo falidaalika baadara cumar waaba degdegay ilaa nahyi suhayb ayuu u degdegay inuu ka reebay suhayb wakadalika nahaa xafsata ayuu ka reebay kamaa rawaahu muslimun min dariiqi naafic can ibni cumar canhu wa miman akhada bidaahirihi xadiidkan daahirkiisa dadka qaatay waxaa ka mid a aydan cabdullaahi bni cumar cabdullahi bni cumarna waa qaatay farawaa cabdirasaaq min dariiqihi annahu shahida janaazata raafic ibni khadiij saxaabigaa janaasadiisuu xaadiray faqaala liahlihi dadkiisiibu wuxuu ku yidhi ina raafican raafic shaykhun kabiirun oday weyn waaye ayb laa daaqata lahu bilcadaab nin cadaab tabar u haaya maaha waina almeyita yucadabu bibukaa'i ahlihi calayhi ninkan cadaab tabar uma haayee ka daaye baroorta maxaa yeele meydka waa loo cadaabayaa ehelkiisa ooyinta ay u oynayaan ibnu cumarna waa kaasa wayuqaabilu waxaa qaabilaya marka buu yidhi qowla haa-ulaa'i kuwan qowlkooda qowlu man ayaa qaabilayo radda hada alxadiida xadiidkan radiyey wa caaradahu caariday oo ku caariday biqowlihi tacaala walaa taziru waasiratun wisra ukhraa miman ruwiya canhu linkaaru inkaarka dadka laga wariyey waxaa ka mid a mutlaqan abuu hurayra kamaa rawaahu abuu yacla min dariiqi bakr bni cabdillahi almusani qaala qaala abuu hurayra wallaahi baan ku dhaartee lain indalaqa rajulun nin hadduu iska tago mujaahidun mujaahidun fii sabiililah ilaahay jidkiisa ku jihaaday fastushhida oo ku dhinta meeshaas goobtaas facamadat imraatuhu ayb facamidat imra'atuhu naagtiisii markaa ay u qasado safahan doqonnimo darteed oo jahli dartii fabakat calayhi ay u oyso layucadabanna haada shahiidu shahiidkan ma la cadaabayaan bidenbi haadihi safihati maa lagu cadaabayaa buu yidhi naagtan doqontaa dembigeeda maa lagu cadaabayaa waaba la yaabay nin baxay oo ilaahay ka cabsaday oo jihaad ku soo dhintay oo dadaalay ee naagtiisii isaga barooratay naagtaas safiihadda ah maa loo cadaabaa dartiisa abuu hureyra marka layaabuu ka muujiyey meeshaas wa ilaa haada janaxa jamaacatu min ashaaficiyati minhum abuu xaamid wagayruhu abuu xaamid isfiraayiini wa minhum man awala qolo ta'wiilisay baa jirto qowlahu bibukaa'i ahlihi calayhi calaa ana albaa'a lilxaal kuwo waxay yidhaahdeen xadiidka macnihiisa waxay tahay ba'dan xaalay tusaysaa oo waa maxay meydaa dhimanaayo dadka goormay u oynayaanna intuu cusub yahay sooma yacnii xaaladda ay oynayaanba ninkaani su-aashaa ku bilaabatayaa laga wadaa su-aashii baa ku bilaabatay cadaabka iyana su-aashii ka dhalataa marka waxay tahay ina almeyita meyidka la yucadabu waa la cadaabaya waa la imtixaanayaa bibukaa'i ahlihi fii xaalati bukaa'i ahlihi yacnii wakhtiga ay u oynayaan dadkiisaaba su-aasha ku socotaa ataawiil takalluf oo ku jira ibnu xajar marka kaas siduu u waday waxa uu yidhi ayb walaa yakfaa maa fiihi min atakalluf ibnulqayim isagu wuxuu yidhaahdaa cadaabkan waxaa laga wadaa cadaab yacni ruuxi ah oo bimacnaa ninkan marka loo soo baroorto waa lasoo fariisinaya markaasaa laleeyahay ma adaha sidaan ahaa ma sidaan baa ahayd waa la guulguulayaa marka taas taqriicaas ayaa waxay ku tahay cadaab iyada laftirkeeda waa cadaab nafsi ah ta qofkuu baroorto haddana adigana lagugu qayliyo lagu kelkelo ma adaha sidaan ahayd lagu yidhaahdo waa qofku wuxuu ku jiraa cadaab nafsi ah saasoo kale uu u macneeyey ibnulqayim aathaari waxbuun u keenay halkaanna marka macaani fara badan baa ibnu xajar ka sii bixiyey idinka marka feerfeereen halkan waxaa kaloo laga qaadan karaa qofku haddii uu nas nusuusta maxaa lagu caaridi karaa xadiid baa la keenay maalan ama aayad baa qof soo deliishaday xadiidka iyo aayadda haddii muran laga furaayo ama mucaarado in laga sameeyo la rabo laba nooc weeyaan haddii xadiidka lagu caarido xadiid kale oo la yidhaha xadiidkan baad sheegtay laakiin xadiidkaanaa jiro macnahani macnahan buu tusayaa dadka fuqahada marka labada xadiis hadday jamci karaanna waa jamcinayaan haddaan la jamcin karinna kii horreeyaa la fiirinayaa kaas horeeyaa laga tegayaa midka dambaa la qaadanaya naasikh ahaan yacnii ninkii sidaas yeelo ama waa la kala rajaxayaa sidaas ninkii yeelo waa fiican yahay dariiqii culummadu ku jiraa ayb mucaara ama aayaddii baa saasoo kalaaba dhacdayba aayad buu ninkii soo deliishaday markaasaa la yidhi aayaddan waa mansuuq waxaa lagu nasakhay aayad heblaayo ninkan marka diin kama hor imaanin qofkaas waa fiican yahay qolo kalena waxay sameeyaan nusuustii bay muran ka furaan iyadoo aan wax nusuus ah oo ay ku caaridayaan aan jirin middaas marka qofkeedu khataruu ku jiraa waana suuratu kaafir miduu ilaahay ku yidhi ina aladiina yujaadiluuna fii aayaati illahi bigayri sulطaanin ataahum kabura maqtan cinda allahi wa cinda aladiina aamanuu iyo aayadda kale iyadana marka in aladiina yujaadiluuna fii aayaati illahi bigayri sulطaanin ataahum in fii suduurihim ilaa kibrun maa hum bibaaligiin oo waa maxay marka bikayri sulطaanina la yihi suldaanku waxaa waaye xujo kale la-aan haddaad marka aayadiyo xadiidka ka furto doob oo aad aayadiyo xadiid kalena uga furin oo qaala fulaan mujarada ah uga furto waxay noqonaysaa marka qofkaasi markaas calaamad xun baa haysato ibnu taymiya kitaabulistiqaama saasuu ku yiri caaisha marka hadda xadiidkan markay ka tegayso dalaaladiisa walaa tasiru waasiratun bay keentay meel cidlaa da isaga iyada ma aanay keenin ma saxan tahay mase kuma saxsana waa in la fiiriyo sida saxdaa waxay tahay xadiidkan waa saxiix cumar iyo ibnu cumar nebigay ka maqleen iyadu kama aysan maqlin nebiga aayaddan iyo xadiidkan ay iska hor imaanayaanay u fahamtay sidaasna ma aha sida xoogga badan waxay tahay aayadda macnay ku socotay xadiidkuna meel kale ku socdaa ayb waana sidaas uu bukhaari u kala jamciyey ayb baabu maa yukrahu min alniyaaxati cala almeyiti baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baabaya yukrahu la nacayo min alniyaaxati abaroor cala almeyiti meydka loo baroorto wa qaala cumaru radia allaahu canhu dachunna ka taga yabkiina ha ooyaan calaa abi sulaymaan ha u ooyaan khaalid ibnu lwaliid maa lam yakun hadduusan ahayn naqcun ow laqlaqatun wanaqcu adturaabu cala ra'si adturaabu ciidda weeyaan cala ra'si madaxa la yeelayo ciid madaxa laysaga shubayo wallaqlaqatuna assawtu weeyaan codka marka ooyinta caadigaa lama diidana laakiin cod ama ficil markuu raaco waa mamnuuc waana niyaaxada la sheegayo ayb niyaaxada waxaa kaloo ka mid a oo sharciga uu ku tilmaamay dadka laga dhintay gurigooda in lagu kulmo oy dadku iskugu yimaadaan oo ay wax ku cunaan inay wax ku cunaan waa niyaax inay isugu yimaadaanoo fadhiyaan oo idhaaran lilxusni ay u fafadhiyaan laftirkeedana waa niyaaxa ayb xadiidkii jariir oo sunankaa tilmaamayo kunaa nacudu sancata acaami cinda ahli اlmeyiti walijtimaaca cindahum min alniyaaxati ow kama qaal waxaan ku tiri jirnay dadka laga dhintay agtooda loo soo ururo iyo cuntada lagu cuno lagu sameeyo niyaaxaan ku tiri jirnay baroor niyaaxaduna hadda waa dembi kabaa'irtay ka mid tahay sidee marka ku dhacay shay kabaa'irtii ka mida sadaqo waa in la yidhaahda sadaqa miyadaa kabaa'irta ka mida magac un baa loo bedelay maahani marka sadaqadu wax la yaqaano waaye niyaaxo iyo sadaqo waa in la kala reebo mufaakhara iyo faanfaanna waa ku jirtaayo waa tii shalay aan sheegay taa marka dadku kuma baraarugsana laakiin mina niyaaxay ka mid taha waa in layska jiro oon laga qeyb qaadanin meydkaas in lagu dhiba taas qال xdثna أbو نعيم qال xdثna سcيiد بن عubayd عن cلي بن ربيcة عن المغيرة رضي الله عنه qاal samctu النبy slى الlه عليه aلي وsلم nebigan maqlay yquul isagoo dhahay ina kadiban been calaya korkeyga lagu been abuurto laysa kakadibin been oo kale ma aha calىa axadin qof korkii lagu been abuurto aniga been laygu abuurto iyo qof kale been lagu abuurto isku mid maaha buu le nbg sl waana saasoo rasuulka beenta lagu abuurtaa waxaa ka dhalan kara xugun laakiin qof kale beenta lagu abuurtaa isagu yacnii xugun diini ah ma wato oo hebel warkiisu xujo maaha laakiin nebiga warkiisu waa xujo saasuu kala bedelayhi xukunka dhalashada waxaan ka wadnaa hadalka xukunka ka imaanaya nebigaa saas yidhi xugunaa yidhi hebel baa saas yidhi wax xugun ma imaanin hadda man kadaba calaya qofkii igu korkeyga ku been abuurto mutacamidan isagoo uu qasdayay falyatabawa ha diyaarsada maqcadahu meeshuu ka fadhiisan lahaa min annaari naar samictu nabiya sal ll ly slam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay man niixa calayhi qofkii loo baroorto yucadab la cadaabeey bimaa niixa calayhi intii loogu baroortay korkiisa qaala xadaanaa cabdaanu qaala akhbaranii abii can shucbata can qataadata can saciid bni اlmusayib can ibni cumara can abiihi radia allaahu canhuma can اnabiy sal l slam qaal almeyitu yucadabu fii qabrihi meydka waxaa lagu cadaabayaa qabrigiisa dhexdiisa bimaa niixa calayhi intii loo baroortay taabacahu cabdulaclaa qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc qaala xadaanaa saciidun qaala xadaanaa qataadatu wa qaala aadamu can shucbah almeyitu yucadabu bibukaa'i alxayi calayhi ayb waa soo marnay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan qال xdثna clي بن cbdاللahi qال xdثna سfyاan وبن cyaynةa qال xdثna بن المنkdir qاla samctu jaaبir بن cabdاللaahi radيa الlه canهma qaal jiئa بأbi aabbahi ayaa lala yimid yowma أxud qad muhila bihi isagoo la googooyey oo aan jirkiisi la aqoon karin xataa wudica waa markii gaaladu ay sameeyeen saas dagaalkii uxud oo abu sufyaanna uu yidhi satarawna qatlaakum dadkiina dhintay waxaad ku arki doontaan mulatan muhla ku arki doontaan iyo googoyn xun ama inii lam aamur biha anigu ma aanan amrin buu yii mana ka xumi isagii marka waxuu leeyahay nin nin xumaan falo ma iska dhigaayo dabcan qof waxaa weeyaan dadka sidaas wax u dilo ama wax u googooyo oo kale fitrada iyo caqligu waa diidaya waxaas marka isagoo abu sufyaan mushrik ahaay ma berigaas ayuu leeyahay aniga ma farin oo taladeeda laguma jarjarin dadkan ayb haddana hadday idinka idinku dhacayaan cadowaan isku nahay wax weyn ilama aha waxba dhibkama qaban saasmarkuu yii xataa wudica bayna yaday rasuulilahi sal l slam ilaa nebiga laag dhigay hortiisa waqad sujiya isagoo lagu daboolay tawban maro fadahabtu waxaan doonay waqad sujiya isagoo la daboolay isaga tawban maro lagu daboolay fadahabtu waan tegey uriidu aanoo rabo an akshifa canhu inaan ka faydo xaggiisa fanahaanii qowmii qowmkaygii baa iga reebeen uma dahabtu waxaan doonay akshifu canhu inaan ka faydayo xaggiisa fanahaanii qowmii fa amara rasuulu llahi sal l salam nebigu wuxuu amray fa rufica waa la kor yeelay kor baa loo soo qaaday fa samica sawta saa'ixatin mid qaylinaysa codkeeda ayuu maqlay faqaala waxau yidhi man haadihi tanwaatuma faqaaluu waxay yidhahdeen ibnatu camrin jaabir abihi waxaa la dhihi jiray cabdullaahi bnu camr ibnatu camrin marka walaashiis ow ukhtu camrin ama camar walaashiis eedadiisjaabir aabbihi eedadiisa qaala waxauu yidhi falima oo maxay tabkii oy ow amase laa tabkii ama ha ooynine famaa zaalat ilmalaa'ikatu malaa'igta kamaynan zuulin tudiluhu inay harinayso biajnixatihaa garbaheeda ay ku harinayso xataa rufica intii laga soo kor qaaday lasoo kor wa muxasiluhu ana hada aljaliila alqadr ninkan qadarkiisu uu weyn yahay alladii tudiluhu lmalaa'ikatu malaa'igtu ay ku harinayso biajnixatihaa garbaheeda laa yanbaqii ma haboono an yubkaa calayhi in loo ooyo bal yufraxu lahu bimaa saara ilayhi meeshii uu gaaray in loo farxay ahayd saasay ka dhigan tahay wabilahi towfiiq sal l sl